awood ku ah dareenka iyo afkiyo diinta iyo ciidda dad ku mid ah ma kala goynaynoo diido kala sooce dal la kala qoqobayaa ma jiro duca ducayn kaamil dulmi fare inaad noqoto waa laga ducaystaaye dantu maaha dee reer u dega dayr la kala ooto isku duubni aan wada jiraa taa ka doog badane sikadaa berbera iyo tog dheer gabilay daanteeda feeda jayla deegaanka bari soollo iyo waamo sunsidiba wau simanahe yaan la kala daahin duluduna waxay noo taqaan waa dalkaa qudhehe soomaaliya ninkii diidayaa magaca ha u daayo marka forestaa jira dadka oo dhan ee soomaaliya ninkii diidaya dawladda ha u guuro wax daboolka laga qaadaya daalac kii raba eh intii daboolka diiqaayebaa qoonto qoon dubaye dafinaada yaab kale hadday mala dugduucaanin beligaha haddaa lagu xardhaa daayin magaciiye markay dagato weligeed burwaa waa dudubiyaaye dakanadu ninkeeday mar kale doo ku noqotaaye wax dadigay ninkii yidhi war baa laga dambaysiine miyaa laysdirdiyayaa ileen doorka waa qarane dembi kii ka galay waa dambaa loo daldalayaaye dunidu waxay noo taqaan waa dalkaa qudhe soomaaliya ninkii diidaya dibadda ha u guuro soomaaliya ninkii diidaya magaca ha u dayo bismillaahi raxmaani raxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa ceegag dhaadkaan dhegaystayaal waxaan idin hayaa waraysi aada u xiso badan oo aan ka qaadnay cawil axmed xasi oo ah aqoonyahan iyo siyaasi kasoo jeeda gobolka sanaag ee soomaaliya cawil waxaan wax ka weydiinay colaadaha kasii dhammaanaya dalkeenii hooyo guud ahaan ee soomaaliya balse haatan ka taagan gobolka sool haatanna laga abaabulayo gobolka sanaag annagoo wax ka weydiinay colaadaha iyo siday u abaabula yihiin iyo siday yihiin anigoo xuseenfiin ayaa waraysiga idiin qaadaya cawil kusoo dhawow ceegaag asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan mahda ceegaag waa salaamayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin fursaddan aad siiseen arrinta aad weydiisay oo ah siyaasada colaadeed oo ka aroosan gobolka sanaag markii hore dhulbalalaasiga loogu haystay gobolka sool waxaa garwaleenka ah dagaal ooga gacan ku dhiig leh ninka fiinaalaya siilaya la yidhaahdo oo taariikhda baal madow kaga jira taariikhda soomaalida baal madow kaga jira ilaa iyo sagaashan iyo labadii dagaal ooge ama gacan ku dhiig leh wuxuu maamul ku jiray dagaal sokeeye waa kan keentay in sool ciidamo asalanyihin inay soo galaan oo joogaan muddo dheer haddana waa kii tegey meesha la yidhaahdo muxuu ahaa magaalada laasquray magaalo barakaysan oo karaamo leh inuu wafaqeeyo oo dagaal uu ula tago arrintaan ka hadlaynaa arrintaas weeye maanta arrinta sool waa arrin la wada ogyahay mujtamaca soomaaliyeed iyo mujtamaca caalamka meel kasta uu joogo la ogyahay xaaladeeda iyo jawrfalka iyo dhibta lagu hayo tii mid la mid a ayuu ka bilaabay gobolka sanaag arrintaas waa arrin ah dagaal sokeeye ama civil war waxaa dadku u yaqaanin ciidamadiisii buu keenay ciidanka laga keenay gabiley ee halkaa la soo mariyey oo haatan uu ka socda gobolka sool gobolka sanaag waxa weeye waa dagaal sokeeye waa kii uu bilaabay sideetan iyo labadii dagaalkii qabiilka oo uu ku raadsanayey maxaa layidhahda isirka hartiga ama daaroodka wey
cawil adoo bahadsan waxaynu ognahay dhulkan aad ka hadlayso siiba gobolka sool iyo gobolka sanaag waxay ka tirsanaayeen maamulka puntland ee soomaaliyeed waa laga faramuroojiyey gobolka sool haatanna waxaa loogu sii sinqayaa in laga qaado gobolka sanaag marka ma ceedda waxaa iska leh maamulka gobolada waqooyi ee somalilan iyo somal ceedda waxaa iska leh maamulkii ay dadka wada dhisteen ee puntland
lama sinna waxa weeye arrintaasi boqolkiiba boqol meel bay ku buuxdaa waxay ku buuxdaa waa puntland wey xuseenna waxay og tahay aasaaskii dadkii buntligeenka u ahaa horyaalka u ahaa ee cooyiyey puntland waxa weeye horta puntland sideedaba waa qaybo ka mida dalka soomaaliya wey dalka dad soomaaliyeed baana degan soomaalidu dalka way kala leedahay deegaanka puntland la yidhaahdo ama maasir la yidhaahdo ama bakhaatumo la yidhaahdo oo haddana laysku yidhaahdo puntland dadka hartiga la yidhaahdo ayaa dega sababtii loo sameeyey waxay ahayd oo la isugu tegey oo hartiga dadkii buntligeenka u ahaa wasingeli iyo dhulbahante ee arrintaa hormuudka uga noqdeen
awil awil ayuu degay awil aada iyo aad ayay u mahadsan tahay adigu waxaad ka mid tahay saraakiishii dalka ama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waad garanaysaa macnaha qarannimada ninka hadda mas-uulka ka ah maamulka puntland ee loo doortay doctor cabdiweli gaas waxa uu weeye nin wasiir ra-iisul wasaare dalka soomaaliya usoo wada noqday markaad maqla tahay maadaama hadda uu madaxweyne ka yahay maamulka puntland inuu dagaal sukeeye oo uu isleeyahay dhulka soomaaliyeed qayb ka mid ah inaad waxaan waa wada soomaali moogtahay qayb ka mid ah soomaaliya inuu soomaali kale kula dagaalamayo makula tahay
cadwani waxa weeye eh, waa jirtay waqtigu ka ahaa prime minister Eh, laakiin hadda sida isagoo rasuulu sheegay eh, puntland ayuu u yahay muxuu ahaa mas-uulka yahay madaxweyne ka yahay Eh, isagaa sheegay inuu ku dhaartay dastuurka puntland oo ka kooban shanta gobol isagaa sheegay inuu xuduudaha puntland daafacayo isagaa sheegay muxuu ahaa inuu uga yimi eh, mas-uuliyadda uu qaatay inuu dalkaas dibadiisa ka shaqeeyo markii hore waxa la isugu yimi waxay ahayd oo kow iyo shanta gobol iyadoo ehelnimada isugu yimi haddana eh, dee dadku eh, soomaalidu ehel waa wada noqon kartaa laakiin haddii eh, dagaal sukayo dhacayo dad la colaadiyo dadka qaradka weliba la colaadiyo weliba dadka haftigaa la colaadiyo si gaara loo colaadiyey oo labadii goloba eselanta iyo yunisida ay colaadiyeen dadka haftigaa colaaddu waxay ku socotay waa dadka haftigaa wey Eh, waajib baa ka saaran inuu difaaco dadka eh, mas-uuliyaddooda uu ku dhaartay Eh, waxa weeye eh, cadowgu eh, mid dibadeenna waa yahay mid gudahana waa yahay waxaa laga rabaa maamulka puntland eh, sida uu sheegay xuduudaha dee hadduu xuduudaha uu sheegayo dee adigu ma garanayo si uu u garanayo xuduudda uu ka hadayo maxaynada xuduudu ah xaggee xuduudu ah ma baraxleyda muxuu ah xaabadda baraxley oo galmudug degantaa xuduudu ah xaggee xuduudda uu ku sheegaya waa xaggee ma mayl baa ma laasa surad baa ma eergaabaa waxaa laga rabaa inuu sharaxo oo yidhaahdo xadka aan difaacaya waa taas wey si dadka ee anagu waan garanaynaa ee anagu waan garanayaa xadka puntland meesha uu ka bilowdo iyo meesha uu ku dhamaado waa waxa la yaqaan wey ee shanta gobol ee maxaa la yidhahdaa ee ee puntland ka kooban tahay xuduud bay leedahay xuduuddaasina waa xuduuddii dawladdii ka tagtay dalka ay lahayd weye degmooyinka iyo tuulooyinka sida xuduudda u leeyihiin ayay ku go-an tahay taasaana midda midda la raacayo Waa gar- weli waxaa laga rabaa marka Eh, prime minister hadduu ahaa macnaheedu ma aha prime minister baan ahayo muxuu ahaa wixii waajibaadka puntland ka saaran Eh, dadka kale hadday dhibayaan eh, waxba ka qaban maayo taa macnuhu ma ahay macnuhu waxa weeye puntland markuu prime ministerka ahaana wuxuu wasiilka ahaa waxa weeye waa puntland waxay ka mid tahay sool iyo sanaag Eh, halkaasuu kursiga ugu fadhiyey maantana wuxuu joogaa middii mid la mid ah oo puntland weliba kaga dhow waxaa laga filaayey inuu wuxuu ka sandariyey oo yidhi arrimihii khaldamay ee sool waxbaan ka qabanaya ee shir baan qabanaya ee hadde muxuuba shaqarkaaba sii kale oo mataqaanaa muxuu ahaa baaba hadda lagu haystaaba kamana uu hadlin ilaa iyo hadda ma uu odhan waa lagu khaldamay ee dagaaladii khaladba ku soo galay dalku haysta asreen Waa- waa hagaag cabdiweli.
kaliya waa agaag een, een, awil een, madaxweyne cabdiweli madaxweyne ku-xigeenkiisa eh, maamulka puntland ee ra-iisul baarlamaanka iyo wasiirka arrimaha gudaha waa saddexda mas-uul afarta mas-uul ee ugu sarreeya ammaanka maamulka puntland kamaysan hadlin booqashadii uu ku tegay madaxweyne sinaayo eh, magaalada laasqoray een, waxaa ka hadlay arrintaa wasiirka warfaafinta een, ee puntland waxaana loo soo jeediyey sidaad la socoto eedeemo aada u badan waayo wuxuu ku hadlay afkii dowladda Een, dadkuna maysan fahmin inuu ku hadlayo afkii dowladda isagoo oo sheegay run ahaantii een, dowladda maamulka puntland waxa ay ka aaminsan yihiin qadiyadda iyada ah markaaba waxaad leedahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ra-iisul baarlamaanka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan maamulka puntland waxay aaminsan yihiin fikrad ka duwan fikraddii lagu eedeynayay wasiirkoodii warfaafinta oo u hadlay
waxa weeye laba arrimood Eh, horta marka ugu koobaad weeye waxa weeye dowladda maamulka uu madaxda ka yahay eh, cabdiweli Eh, arrinta socdaalka iyo dhaqdhaqaaqa iyo siyaasadda eh, shanaqtu ama somalila bay wadaha horta waa ku fasileen sababtu waa maxay Eh, nin hadduu gurigaaga gargaraaco waxa weeye de waxa uu garaacayo waa la weydiiyaa marka waxaa la yidhi codku haliyey iyo cir horeba dhibaatadu way
aad iyo aad u mahadsan maxaa ka dhexeeya ayaad is leedahay labada gobol ee sool iyo sanaag maanta